waad mahadsan tahay haashim cabdinaasiir waxaan joogaa isbitaalka guud ee deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose halkaasi oo ay ka socoto barnaamij la xiriira indhafiiqa oo ay ka faa'iidaysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka kunyabarow iyo deegaanada hoos yimaadaba dadkan ayaana isugu jira dad da-a iyo caruur intaba kuwaasi oo loo qabtay adeegii ay u baahnaayeen oo ah in indhaha loo fiiqo dadkan ayaan ahaa kuwa in muddo aan indhahoodaba aanay waxba ka arkin laakiin saakay ay dib indhahoodii ay u heleen dadka qaar ayaa inoo sheegay in laba sano oo aan indhahay waxba ka arki jirin xitaa tiro haddii la tuso aanay arki jirin wax kasto xitaa ay ka hor yimaada in aanayba arki jirin laakiin ay dib u heleen indhahooda iyagoona markaasi ku shukrinaya rabbi weyne dhakhaatiirta ayaana kuwa aad u mashquulsan oo ku mashquulsan sidii ay u qaabili lahaayeen dadka markaasi u baahan in adeega indhaha loo qabto iyagoona dadka ay soo buux dhaafinayaan isbitaalka qaarna ay ku jiraan qolka qaliinka oo markaasi lagu fulinayo indhafiiqii ay u baahnaayeen haddaba waxaa ii suura gashay inaan su-aalo weydiiyo qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay indhafiiqan waxaana arkaysaa farxadda markaasi qofka markaasi indhaha loo fiiqay sida uu u faraxsan yahay oo indhihiisana uu wax ku arko isagoona markaasi aad ugu mahadinaya indhihiisa maadaama uu dib u helay waxaa la yidhaha didaay jurxa la yidhaha weli waxaan u mahadnaqaa ilaahay subxaana wa tacaala anugu meeshaan warkama hayn ilaahay ilkiin kulmiyey oo saan iigu fidiya mahadda ee weli aan siihaa mahadda labaad waxaa la dhaqaa diirtii intaan noo soo gurmato saan noogu soo dadaashay wax noo qabatay ilahay idinkana gacantiina barakaa noogu dheha ununkan
ishaaniy hauu bahasha iigu dareed waxay xaasxaasiyad baha la yidhaha horta ka bixi waaye jugana waa iga gaarin laakiin dhibaatada ugu weyn oo ka heri weysa cid xasaasiya welina jirka waa iga jirtaa ilaa ishaan waxay aheeday adiga muddo shan sano camala wax ma arkayn walax uun humaaga inaan arko caawa caawa caawa camala mahan wax kale ma arkayn waxaan dhihi lahay cidda ilaahay mataqaanaa u nasiibay inaad kasoo gaarto haddaad maqasho meelaad kasoo gaarka haddii joogto ood soo dedegsatood mataqaanaa naftaada usoo horta in walaalahan intay joogaan aad ka faa'iidaysta intaasaan kula tali lahay xuseen macalin maxamuud alla idhahaa marka ka waran indhahaaa hadeer alxamdulilaah waa ujeedaa hadda uma jeedin faraha qofka qofka halkaas taagan uma jeedin tan hadda waa isku damuujiyey alxamdulilaahi dadka meesha taagan oo dhan waa ujeedaa ilaa kaas ilaa kaas ilaa kaas kal ka hore marka aad hal ilaa xirta sidee ahayd marka wax aan uga jeeday malaha hal xabo ugama jeedin hadeer alxamdulilaahi ilaaha ku mahadsan baacdallaahi muslimiintii noo noo keentay istaalkan khayrka badane noo dhistay ayaa ilaahay
magacaa magactisuntuuma ismaxa kaa dhacay
nalka hadda seebaa hadda ma ii jeedaa ya ya ma ii jeedaa Eh, inta meeqoo ah
afar hal sidoo kale waxaan waraystay dhakhaatiirta waxayna ii sheegayeen in ay ku mashquulsan yihiin barnaamijkan oo ay ku guda jiraan ilaa xalayna ay ku mashquulsanaayeen dhakhtarka markaasi fulinaya barnaamijkan indhafiiqa ayaana waraysi la yeelanay waxaana waraysigaasi uu ku bixiyey talooyin la xiriira markaasi dadka indhaha loo fiiqay isagoona talooyin u soo jeediyey dadka indhaha markaasi loo fiiqay iyo dadkaasi markaasi u baahan in indhaha loo fiiqo waxaana dhegaystayaasha u soo gudbin doonaa barnaamijyadeena dambe insha allah oo aad kaga bogan doontaan waraysigaasi oo uu dhakhtarka bixinayo waa anigoo cabdifataax faarax isbitaalka guud ee deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose oo ay ka socdaan barnaamij la xiriira indhafiiqa